إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan jenaraal u xidhan dowladda federaalka ayaa laga deerinayaa xaaladdiisa caafimaad dadka ku nool magaalada jamaame ayaa xalay daawaday aflaamtii ugu dambaysay ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib madaxweynaha dowladda federaalka ayaa booqasho ku tegay dalka jabuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen dalka intiisa badanna ay qabsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab alkataa'ib al akhbaariyaha ayaa bahaysay qaybta saddexaad muuqaallo lagu soo bandhigayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ciidulfidriga sannadka hijriga dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay duqayn diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida etoobiya ka geysteen deegaan hoostaga degmada tawfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo goordhowna warkaas ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shanta bisha tobanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan labada bisha afaraad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dadka ku nool magaalada jamaame ayaa xalay daawaday aflaamtii ugu dambaysay ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib warbixin warkaasi ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cali aadan xasan bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa isugu soo baxay meel fagaaro ah halkaas oo ay ku daawanayeen filmaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filmaantan ayaa lagu soo bandhigay weeraradii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolada dalka mid ka mid ah filmaanta ayaa lagu magacaabay hadiyadda ciidulfitri mubaarak waxaana lagu soo bandhigay mucaskar ay ka qalajibiyeen rag ay ka mid yihiin culimo abwaano dad badan oo ka kala yimid xaafadaha jamaame ayaa soo buuxiyey fagaaraha iyagoona si weyn ugu falceliyey muuqaalka ay kasoo muuqdeen rag culimo ah oo ay yaqaaneen aad ayuuna u qiirogeliyey mucaskarka intii uu socday bandhigga daawashada filmaanta waxaa la maqlayay takbiirta xilli ay dadweynuhu daawanayeen weeraro lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose magacaygu waa macalim axmed waxaana caawalkan ku daawanay aflaam kala duwan aflaamtaasoo lagu soo bandhigayey filmaantii ama dagaaladii ka dhaceen bisha shabcaan iyo bisha ramadaan aan ku guda jirnay haddaan soo dhaafnay waxii dagaalo iyo meesha ka dhace cadowga qaniimooyinka laga qabsaday iyo dagaaladii awdhiglade ahaan lahaayeen iyo wixii shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose dagaalada ka dhan halkaanayaan ku daawanay waxaa kaloo halkaan ku daawanay mucaskarkii soo baxay hadiyadda ciid alfidri almubaarak alkataa'ib soo saartay iyadana insha allah halka ayaan ku daawanay iyo guud ahaan aflaamtii ka soo baxday mu'asasada alkataa'ib dhammaan ayaan daawanay insha allah waxaa kaloo halkan insha allah bogaadinaynaa dagaaladii ka dhacay wilaayada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waan ku faraxsannahay insha allah dannahay bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose macaskar sheekh bashiir wuxuu soo jeediyey ama uu soo bandhigay waxyaabo aad iyo aad iyo aad iyo aad qiiro u leh culummo hadday ahaan lahaayeen iyo maxalaji abwaaniin iyo halkaasi tababaranaya iyagoo waxyaabo fara badan soo bandhigaya taasna waxay wax u tahay dadka muslimiinta ee ka fadhiya jihaadka maanta ka socda soomaaliya inay aadaan ay isdiyaaraan cidaadka ay galaan insha allah iyo waxyaabo aad u kala duwan hadda halkan aan kusoo koobi karin ayaan filinkaa ku daawanay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu awalan anigoo ku bilaabaya magacayga ilhaan xasan kuna nool degmada jamaame waxaan halkan kasoo jeedinayaa gawayar mujaahidiinta waa gob iyo geesiyaal culculus waa kuwa diinta garasho dheer garasho diineed ayuu guulahay ku shubay garasho tawxiid ayuu guulahay geliyey jeeshkii rasuulkay soo gadaal kaceen uma gargaaraan wixii gaalo daba ordee uma gargaaraan kuwii guulahooda nacay waan ku dhowaayay idaacadda islaamiga alfurqaan magacaygu waa macalin jaabir oo ku sugan degmada jamaame caawa waxaan halkan ku fiirsannay aflaantii ugu dambeysay oo soo saartay mu'asasada al-kataa'ib kuwaasi oo muujinayay jabka cadowga sidoo kalena muujinaya guulihii ugu dambeeyey ay mujaahidiintu ay gaareen dhanka kale bulshada ku dhaqan jamaame ayaa aada u soo dhoweeyey mujaahidiinta sida ay ugula xisaabtamayaan ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo qalday furmaha dagaalka ee gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose al-kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ciidulfidriga kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور
qaybtan oo soconaysa qadar ku dhow toddoba daqiiqo waxaa lagu daawan karaa sida looga ciiday magaalooyinka kale ah diiglow jirib jawleh iyo ceelcaddeh ee wilaayaadka islaamiga ah bakool jubbada dhexe mudug iyo gadoh dad aad u badan oo ku dhow toddoba daqiiqo waxaa lagu daawan karaa sida looga ciiday magaalooyinka kale ah diiglow jirib jawleh iyo ceelcaddeh ee wilaayaadka islaamiga ah bakool jubbada dhexe mudug iyo gadoh dad aad u badan oo qaybaha bulshada ah kuna faraxsan inay ku hoos nool yihiin harka shareecada islaamka ayaa tegay fagaarayaasha halkaas oo lagu oogay salaada ciidda muuqaalkan ayaa ugu horeyn lagu bilaabay qaabka looga ciiday degmada tieglow wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana kaamirada alkataa'ib ay ku geynaysaa musallaha halkaas oo dad badan salaada ay ku dukadeen raayada tawxiidka ayaa laga taagay fagaarayaasha lagu tukanayay waxaana la arkayay caruur kuwaas oo maraya waddooyinka tieglow intaasi kadib muuqaalka waxa uu ku geynayaa degmada jowlo ee wilaayada islaamiga ah mudug halkaas oo aad ku daawan kartid qaabka looga ciiday waxaan salaamayaa dadka muslimiinta oo ciidan ciidulfidrigu ay u dhalatay oo soo soomay bishii soonka soo soomay ee maanta afursan waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay haydan xifdiyo soonka soonkiisa kalena ilaahay nabad iyo barwaaqaha idinku gaarsiiyo ayaanu leenahay ilaahay baana ku mahadinaynaa bishaan soon ee noo dhammaatay ee aan maanta ciidulfidrigii joogno waa ilaahay baanu mahadinaynaa waxaan ammaan ballaaran u soo jeedinaynaa ciiddaan ka dhacday degmada jowle ee aan maanta taagannahay sida loo soo abaabulay iyo say u dhacday iyo wanaaggeeda iyo ummadda isugu timid inta soo abaabushana ammaan ballaaran baan u soo jeedina ajir allah siyaanu leenahay aad iyo aad baa loo dadaalay waxaan leenahay dadka muslimiinta cadowgooda allaha jebiyo gaalada allaha jebiyo degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sidoo kale muuqaalka lagu soo bandhigay musallaha ayaa waxaa isugu yimid dad aad u badan kuwaasi oo salaada kadib laga dareemaya farxadda ciidda sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku dukaday degmada jirib ayaa la hadlaya alkataa'ib waxayna dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan ba dibad iyo daakhil dhulacan wa antum bikayr ilaahay subxaana wa tacaala ha aqbalo acmaasheenna nasalullaha an yaqbala cannaa jamiican saalix alacmaal soonka iyo salaadda iyo qiyaamka iyo waxaan ka shaqaynay o dhan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala inuu na aqbalo ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan kan ku xiga inuu noqdo mid midkan ka futuuxaad iyo nicmo iyo badan mataqaanaa dhinac walba kaga horreeya ilaahay inuunoo dhigan ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala bulshada xaqdiidka ah ee maanta ka soo horjeeda jihaadka iyo khayrka inuu soo hanuuniyo inuu fahamsiiyo meesha loo socdo dadka la shaqaynaya iyo cadowgii dalka qabsan lahaa ugu khidmaynayo oo makarinayo gacanta u gelinayo inay wahansamaan oo akhradooda iyo adduunkoodaba ay u fakeraan waan ilaahay uga baryaynaa una rajaynaynaa marka waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan ciiddaana soo gaadhsiiyey ilaahay ha naga aqbalo subxaana wa tacaala tan dambana nabad iyo barwaaqo iyo iimaan iyo cilmi kordhe iyo khayr kordhe ilaahay ha nagu gaadhsiiyo wabilaahi towfiiq wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu jenaraal u xiran dowladda federaalka ayaa laga deyrinayaa xaaladiisa caafimaad farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan noo haya jenaraal sheegow oo u xiran dowladda federaalka ayaa la soo warinayaa inuu xabsiga gudihiisa ku wajahayo xaalado caafimaad ninkan ayaa la soo warinayaa inuu ku dhacay cudurka kansarka gaar ahaan kan beerka ku dhaca kaas oo la sheegay inaan waxba looga qaban karin dalka gudihiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka la baxay hirshabeelle cabdishakuur shaashaa ayaa waxa uu sheegay in haddii uu jenaraal sheegow ku dhinto xabsiga ay mas-uuliyaddiisa qaadi doonto dowladda federaalka runtii jenaraalka xaaladiisa aaday u liidataa muduuna ku xanuunsanaya xabsiga muqdisho dhowr marna waan ka hadalnay xanuunkiisa inuu u baahan yahay in loo fidiyo daryeel caafimaad maadaama maxbuus uu yahay dowladda dowladdana arrintaas wax mas-uuliyada iskamaysan saarin hagaar showgii ayaa waxa uu kalifay markii uu heli waayo daryeel caafimaad oo dhammaystiran in uu isu bedelo kansar waxaana naloo sheegay in kansarka beerka ku dhaca laga helay xaaladiisana gudaha dalka aanan waxba lagu qaban karin xilligan ha nafta qof walba oo adduunkan saaran ayaa waktiga loo soo jira aanan ogeyn laakiin dadka geerida loo tirinayo ku jira marka xagga caafimaadka laga hadlaa hadduu dhinto sidan ku dhinto dowladda mas-uuliyaddiisa qaadanayso maalin allaale iyo maalintaan awoodnana kula xisaabtamayna haddaba marka laga yimaado xaaladda caafimaad daro ee uu wajahayo jenaraal sheegow waxaa dhanka kale jira dad aad u badan oo ku dhibaataysan xabsiyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa loo yaqaano godka madaxtooyada jilicow iyo xabsiga dhexe oo ku yaalla degmada xamar jajab kaas oo ay ku xiran yihiin boqolaal qof oo isugu jira duqow dumar iyo dhallinyaro halka ay sidoo kale jiraan xabsiyo qarsoodi ah oo lagu dhibaateeyo bulshada ilo ku sugan xabsiga dhexe oo ka gaabsaday in magaciisa iyo maqalkiisa loo adeegsado warbaahinta sababo amni daraaddeed oo aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyey in dhacdadani aysan ahayn mid ku cusub xabsiga dhexe balse ay dhowr jeer oo hore caafimaad daro ka jirta xabsiga ugu dhinteen dad ku sugnaa halka kuwa oo ay sheegeen in geeridooda kadib waalidiintii dhalay loo diiday in ay aastaan sababo ku aadan lacago baad xaddhaaf ah oo ay doonayaan madaxda maamusha xabsiga dhexe
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa booqasho ku tegay dalka jabuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi warbixin warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay duqayn diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida etoobiya ka geysteen deegaan hoos taga degmada tawfiiqa faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxmed qaasim duurnimadii maalintii shalay diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya waxa ay duqaymo ka geysteen deegaanka hagarey ee hoostaga degmada tawfiiq ama masaajid cali gaduud ee dhaca bariga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe duqayntu waxay beegsatay masjidka jaamaca deegaanka iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay dhaawacyo soo garay dad shacab ah iyo burburka masjidka iyo guryaha rayidka ninka la yidhaaho cabdinaasir xasan kulmiye isugu waa dhaawac guryahana waa leey shiina xasan barre waa dhaawac sheekh salaad egoole waa dhaawac guryahana idinkaaba ujeeda maalka halaaba idinkaaba ujeeda beytkii ilaahay ayaa lagu cibaadaysan jiray maalka isugu bambar betel maalmarib guryaha cidaa deganeed deganeed laakiin hadda inay ku jirtay inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qa iyo jafka jirto kalama aqaan waa say guri cawada haddii nabad dhacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn oo diyaarad le baa gaaladaas walaahi soo dirta waaye muday waanu soo dhaceen intaanay wax gaarsiiyeen inta kaleeto hadda ma aqaanaa baaga howdkaa la jiraa mama helnaba dad shacru waa dad xoola dhaqataa iyo dad gaara balataa meesha waxa lagu gaarsiiyey waa xagarray waa soona calif guud waana xagarray waana qaybta galbeedka ka xig waxay ku sugeen makhaayad usuleeya xusaan xasan juurx mausuleeya oo mujtamaca oo magaceeda maqaalaleeray ku sugnaay masaajidkina waa burburay saddex gurina waa burburtay maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha xabashida ayaa duqaymo ba-an waxa ay ka geysanayeen deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo halkaas ku xasuuqa dad shacab ah oo aan waxba galabsan duqaymaha caynkan ah marka diyaaraduhu xabashidu ay geystaan waxay dowladda federaal ka sheegtaa in al-shabaab lala beegsaday taasoo ka fog xaqiiqda waxaa fagaaraha ka dhacay aqooyahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa ku talinaya in dowladda xabashida etoobiya loo midooba dagaalkeeda islamarkaana hal meel lagu soo jeesto si laskaga celiya xadgudubka ay waddo madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen dalka intiisa badanna ay qabsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan waryaheena maxamed ciise oo warkaasi noo sii ambaqada ilyas cismaan lugutoor oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen dalka intiisa badanna ay qabsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in magaalada muqdisho ay halis ku jirto laba kontarool ee laga soo galana ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayuu u jeediyey inay ka shaqayso sidii ay u difaaci lahayd magaalada caasimadda ee muqdisho iyaga ka maamul ahaanna ay ka shaqayn doonaan danahooda gaarka ah waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaannu ka shaqayn doonnaa danaha iyaga waxaan ka shaqayn doonnaa puntland feres dowladdii soomaaliyeed waa ka xunnahay inay guuldarraysatay in labadii kontaroole afgoye iyo balcad ay shabaab iyo xagjir joogaan inay ciidamadii soomaaliyeed la dhisayay muddada dheer la burburiyo lagu baabi'iyey annaga waxaannu ka shaqaynaynaa oo laannu ku ogyahay danaha puntland waxaa laannu ku ogyahay danaha puntland waxaannu leenahay dowladda soomaaliyeed ku mashquul cadowga ee maanta dalkii xooggiisii qabsaday inaysan caasimadda qabsanayo dalka intiisa kale siyaasiyiin kala duwan ayaa sidan oo kale dhowr jeer oo hore u sheegay dowladda federaalka inay ciidan ahaan iyo dhan walba ay u burbureen madaxweynaha dowladda federaalka ayaa booqasho ku tegay dalka jabuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi waa kan zakariya cumar madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay waxa uu booqasho ku tegay dalka jabuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele booqashada xasan sheekh maxamuud oo aan horey loo shaacin ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ismaaciil cumar geelle uu kala hadlayo xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay soomaaliya iyadoo ay dhaceen dagaallo waaweyn oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka war kooban oo ka soo baxay kulanka labada dhinac ayaa lagu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ka mahadceliyey ka mid ahaanshiyaha ciidamada jabuuti ee duulaanka soomaaliya halka geelle uu sheegay inay garab taagan yihiin dowladda federaalka ilawareedyo la helay ayaa waxa ay tilmaamayaan in xasan sheekh maxamuud uu doonayo in ismaaciil cumar geelle uu kala hadlo maraykanka si ay u qaataan dekadaha iyo garoomada militari ee dhowaan uu u soo bandhigay xasan sheekh taas beddelkeedana maraykanka uu dib ugu bilaabo dhaqaalihii uu siinayay ciidamada danab iyo guud ahaan dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ay xaaladdu ku xun tahay ayaa marba u safraya dalka dibaddiisa isagoo isaga soo cararay furumihii dagaalka ee dhowaan uu tegay islamarkaana uu sheegay in halkaa uu ka hogaaminayo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka dhaliila siyaasadda xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qarashaadka ugu badan ee khasnadda dowladda federaalka uu xasan sheekha ku bixiyey safarada dibadda ah kuwaas oo aanan jirin wax natiijo ah oo ay keeneen
ugu dambayntiina maleeshiyaadka maxaarada ee vano ayaa sheegtay inay guulo ka gaareen dagaalada ay kula jiraan dowladda xabashida itoobiya ayna la wareegeen magaalooyin muhiim ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya waxaa weli ka soconaya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee fano kooxdan ayaa dhowaan ku dhawaaqday howlgal ay ugu magac dartay ololaha midnimada kaas oo si dardar leh kaga socda afarta gobol ee ugu waaweyn gobolka amxaarada si gaar ah gonder gojam waalo iyo shewa fano ayaa waxa ay sheegtay inay guula ka gaartay dagaaladan ayna gudaha u galeen magaalooyin muhiim ah sidoo kalena ay go'doomisay caasimadda gobolka iyo magaalooyin kale oo istaraatiiji ah shalay ayay kooxdu sheegtay inay weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka itoobiya ku leeyihiin degmada makiid ee waqooyiga waalooh ayna khasaaro culus gaarsiiyeen ciidanka xukuumadda itoobiya guud ahaana dhegaystayaal warka duhurnimo intaas ayuu ku eg yahay intaan warkan mid xiga ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu